wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland ayaa kulan aqoon isweydaarsiga iyo wadatashi ku saabsan qabyo qoraalka hindi sharciyeedka xuquuqda caruurta qaar ka mid ah halwadeennada wasaaradaha sida cadaaladda awqaafta waxbarashada guddiga shaqada iyo shaqaalaha jubbaland xer ilaalinta iyo guddiga ilaalinta xuquuqda caruurta haddaba wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska xuquuqul insaanka dowladda jubbaland marwe cadal ismaaciil cabdulaahi oo furtay aqoon isweydaarsigan ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarantay inay wax ka bedel iyo ku darid ee ku sameeyaan xeerkan qabyo qoraalkan oo muhiim u ah caruurta si ay u helaan xuquuqdooda aasaasiga ah kan aan maanta u fadhino muddo dheerna aan kasoo shaqaynaynay wasaaraddu ay soo waday waa xeerkii caruurta jubbaland sida aad aragtaan caruurta soomaaliyeed ee jubbaland yaa maaragtay xeerkan yaan u diyaarinay sidii ay u heli lahaayeen caruurta soomaaliyeed khaasatan kuwa jubbaland wixii xaq iyo xaquuq ay leeyihiin in loo helo xeer lagu dhaqo oo dayac badan baa jira oo caruurta xaggeeda ka jira hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo haddii ay noqoto maaragtay caruur balisaga shaqaysto oo ayagoo yaryar ah si maaragtay muruqmaal camal loo isticmaalo kuwa la askareeyo oo askarta iska dhex jooga waxyaabahaasoo dhan baa halkan iyo wax ka sii badan oo xaquuqdooda ah halkan kusoo diyaarinay idinkana waxaa lidiin soo xulay waa wasaaradihii arrimahan oo dhan caruurta ay hoos imaanayeen wasaaradda cadaaladda wasaaradda awqaafta iyo diinta wasaaradda waxbarashada wasaaradda maxay ahde guddiga shaqada iyo shaqaalaha guddiga qaaska ah ee xaquuqda caruurta ilaaliya wasaarado badan baa ka mid ah waxyaabaha dadka hadda maanta meesha jooga oo xeerkan la akrinay annaga xeerar badanaan haynaa hadda waxaan ansixinay xeerkii gudniinka gabdhaha waxyeeleynaya ama gabdhaha naafeynayay oo idinka u taqaaniin fircooniga laakiin annaga fircooni waa ka guurnay waxaan u guurnay gudniinka gabdhaha naafeeya ama waxyeeleeya aan uga gudubnay waana la ansixiyey maaragtay dhaqangelintiisa ayaa hadda yaan bilownay oon hadda rabnaa inaan dhaqangelinno oon goob walba iyo meel walba aan geyno